dhulgariiro iyo foolkaanooyin hor leh ayaa ka qarxay qaybo ka mid ah dalka Itoobiya mar kale waxaa dalka Itoobiya ka soo cusboonaaday dhulgariiro iyo foolkaanooyin kuwaas oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanka inta u dhaxaysa magaalooyinka Awaash ilaa Naasareed ama Adama ayaa ah halka ugu daran ay ka dhacayaan dhulgariirada iyo foolkaanooyinka deegaan u dhow magaalada Dabrabihan ee gobolka Amxarada ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha laga soo tabinayo musiibooyinkan maalmihii lasoo dhaafay waxaa si isdaba joog ah dalka Itoobiya uga dhacayay musiibooyin rabaani ah waxaana socda barakac xoogan oo ay sameynayaan dadka Itoobiyaanka ah